wadahadallada labada dal ee soomaaliya iyo somalilan in la wada hadlo waanu soo dhaweynaynaa waa wax meesha yaalla ummaddu hadday wax ku muranto way ka hadashaa way ka doodaa heshiis bay ka gaadhaa wada hadalladu waxay danu yihiin labada ummad labada dal dadka ku nool dadka reer somaliland iyo dalka ku noo dadka ku nool dalka soomaaliya waxay weliba dan u sii tahay dadka deggan dalka soomaaliya madaxweyne maxamed formaajo in qodobadii lagu heshiiyo ee hore oo dhan uu wada buriyey oo intuu maalin soo toosay uu yidhi saxeexyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan heshiisyadii lagu heshiiyey waxba kama jiraan oo uu subax intuu soo toosay yidhi diyaaradaha laga maamulo magaalada muqdisho markaa waxaa isweydiin leh waxaa heshiis lala galaa qof qowl leh oo wixii lagu heshiiyey fulin kara waxaa isweydiin leh wadahadalladan iminka la rabaa ma kuwii horaa la ansixinaya ilaa halkaasay ka bilaabmayaane oo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobanaad baa ku biiraya haddiise heshiisyadii hore ay noqdeen waxba kama jiraan dee waa gacmadaalis waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh oo wakaalad ka sita ummaddiisa oo shicibka soomaaliya soo doorteen oo wixii madaxweynayaashii hore ku heshiiyeen fulinaya oo ixtiraamaya oo qowlkii uu ku fulin lahaa leh iyo awood uu ku fulin lahaa wadahadalladu halkii ay marayeen min koowaad ilaa lixaad isu soo dhowaanshaa dhacayay ummaddu way isu soo dhowaanaysay baayacan mushtarku wuu kala socdaa iminkaba dhawaca soomaaliya halkaan la keenaanu ku daweynaa ardayda soomaaliya ka timaada halkaanaanu wax ku barnaa ummaddu way isdhex gashaa soomaaliya dalxiis markay ka cabsadaan halkanay u yimaadaan dalxiis dadka soomaaliya u dhashay halkanay kula kulmaan dadkoodii qurbaha uga yimaada